ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha jumaadul uula sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada marinka khaza oo galay maalintii afar boqol iyo toddobaad oo xiriira tirada dadka ku dhimanaya magaalada alhilaaliya ah ee dalka suudaan oo korortay iyadoo kumanaan qoys ay ka barakaceen gobolka aljasiira ee waddankaas dhimasho iyo dhaawac ka dhashay duqaymo uu ruushku ka geystay mar kale koonfurta yukrain diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ah oo halkooda ka sii wada duqaymaha ay ka wadaan waddanka lubnaan cudur daawadiisa la garanla'yahay oo ku dhacaya maskaxda ah oo farabadan ku haya dalka kanada sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida shacabka reer cumaan ay ula dagaalamayaan badeecada kayaanka sahyuuniga ah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha marinka khaza ayaa galay maalintii afar boqol iyo toddobaad oo xiriira haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuudda ee ka wada marinka go'doonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afartan sideedii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka go'doonsan ee khaza iyo dagaallo xoogan oo ciidanka yuhuudda lagu jebiyey haddaan ka horreyno duqaymaha ciidamada saynada yuhuuddu waxay saacadii lasoo dhaafay duqaymo wuxushlimaha ku beegsadeen dad barakacyaal oo ku sugan meelo badan oo ka mid ah waqooyiga khaza iyo si guud ahaan marinka khaza waxaana duqaymahaasi ka dhashay istishaadka toobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo fara badan duqayn aad u xoogan oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda ka fuliyeen mandiqada karaama ee ku taala waqooyi galbeed magaalada khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan iyagoo sidoo kale duqimo kuwaa la mida ay ka fuliyeen deegaanka daarulmaydaan ee ku yaala magaalada beetilaahi ee waqooyiga marinka khaza waxaana ku shahiidiyey duqayntaasi hal wiil oo dhallinyaro ah halka uu ku dhaawacmay ruux kaloo falastiiniya ah waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen dad shacaba oo ku sugnaa deegaanada kale alfaaquura iyo sidoo kale tooba oo labadooduba dhaca galbeedka xelada jabaaliya waxaana duqimaha halkaasi ka dhacay ku shahiiday tobannaan ruux oo shacab ah kuwo kaloo fara badanna waa ay ku dhaawacmeen xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqiimo aad u xoogan waxaana ku shahiiday duqimaha sida la soo warinayo hal ruuxoo falastiiniya halka uu ku dhaawacmay ruux kale duqaynta ayaana waxay si gaara u beegsatay guray dad shacabah degnaayeen oo ku yaala xaafaddani duqaymo sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen goobo badan oo ka mid ah magaalada khaza ayaa waxay sababeen inay shahiidaan tiro ka mida dadka barakacyaasha halka ay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ee duqaymo kala duwan oo ka geysteen magaalada khaza ku shahiideen lix ruux oo shacab ah kana kooban dumar iyo carruuran waxba galabsan duqeymaha ay ciidamada gumaysta ay ugu duka geysanayaan magaalada khaza ayaana sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambeysa waxayna sababay inay magaalada khaza ku shahiidaan boqolaal ruux oo shacab rayd ah iskuguna jira dumar carruur iyo waayeello aan naftooda difaaci karin deegaanka almawaasi ee ku yaala duleedka magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana duqeyntaasi sababtay in halkaasi ku shahiidaan toddoba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxayna duqeynta si gaara u beegsatay dad barakacyaalla oo deegaankaasi ku dhaqnaa duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ku beegsanayeen dadka barakacyaasha ee ku dhaqan deegaanka almawaasi ayaana muddooyinkii dambe sii xoogeysanaya waxaana marar badan halkaas lagu garaacay duqeymaay ku shahiideen boqolaal ruux oo shacab rayda ah magaalada diirilbalax ay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka fuliyeen duqeyn kale waxaana duqeyntaas lagu garaacay meel ay dad barakacyaalla ka dhisteen teendhooyin iyadoona ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah kuna dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan guri ay isna ku uruursanaayeen dad barakacyaalla oo ku yaalla magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana dad goobjoogayaalla sheegaya in duqeymahaas ay ku shahiideen saddex ruux oo ay ku jirto gabar yar oo falastiiniyadda ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan tiro dad falastiiniyiinna ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen deegaanka beytlaahi ayaana waxay soobeen istishaadka dad badan oo carruur iyo dumar ka kooban saddex ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba ayaana la geeyey isbitaalka shuhadaawul laksa ee ku yaalla magaalada deerilbalax ee bartamaha marinka gowdoonsane khaza si halkaasi loogu dabiba dhaawacyadooda qaar ka mid a dhakhaatiirta ayaana waxay warbaahintu la wadaageen inuu isbitaalka martiglanaya dhaawacyo fara badan saacadihii tegay ayaana waxaa isbitaalka la geeyey afar ruux oo shuhada ah guud ahaan barxadaha isbitaalada marinka khaza ayaana waxay isku beddeleen qubuuro lagu aasa shuhadada isbitaal kasta oo ku yaala khaza ayaana waxaa ku aasan dad badan oo shuhada ah shabakada wararkai aljaziira ayaa waxay soo bandhigtay muuqaal muujinaya siday dadka reer khaza nafta iskugu horayaan waxaana muuqaalka lagu daawan karaa haweenay falastiiniyadda oo isku dayeysa inay qaado qof ku shahiiday duqeyme ay yuhuuddu ka geysteen marinka tani ayaana waxay ka dhigan tahay in dadka reer khaza ay yihiin dad midaysan oo isgarabsanaya dhibka iyo dheeftana wada qaybsanaya ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan ku bigsadeen dad rayda oo ku sugnaa xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza waxaana duqeyntaasi loogu bigsaday xerada jabaaliya la warinayaa inay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale ood fara badan dhimasho iyo dhaawac tirabeel ayaa waxaa sidoo kale laga soo warinayaa duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga magaalada khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa sidoo kale duqeymo ka fuliyey deegaan ku yaala waqooyi galbeed magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan dhismo ku yaala waqooyiga marinka khaza islamarkaana ay deganaayeen dad shacab ah ayay sidoo kale duqeyn ku garaaceen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana halkaasi ka rashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray dadkii rayidka ee ku sugnaa dhismihii la biigsaday deegaanka beytilaahi iyo duqeyn ka dhacday ayaa waxaa sidoo kale ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kalood u fara badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah xerada labaad ee ugu weyn marinka khaza ee xerada nusiraad ayay sidoo kale ciidamada saynad yuhuudda ku beegsadeen duqeyn diyaaradeed oo aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku baxay dad badan oo shacab rayd ah kana kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan halkii ay jiraan kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen isla xeradan waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana ku shahiiday duqeymaha loo adeegsaday madaafiicda dad badan oo rayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale tobanaan guri oo ku yaala xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza ayay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeymo aad u xoogan waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan warbaahinta ayaana waxay warinaysaa in duqeymahaas ay dhaceen saacad gudaheeda mandiqada sheekh naasir ee ku taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza duqeyn aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halkii ay jiraan kuwo kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan guri ku yaala waddada salaaxuddiin ee magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u culus waxaana duqeymahaasi la warinaya inay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan wariyaasha ku sugan magaalada khaza ayaa waxay sidoo kale soo warinayaan in ciidamada yuhuudda ay rasaas la dhaceen dad barakacyaalla oo ku sugnaa magaalada khaza waxaana weerarkaas rasaaseenta uu sababay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ciidamada yuhuudda ayaana waxay caado ka dhigteen beegsigooda ku aadan dadka reedka aan waxba galabsan duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen saacadii lasoo dhaafay magaalooyin ku yaalla marinka khaza ayaana waxaa lagu waramayaa inay ku shahiideen wax ka badan soddon toddoba ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa wuxuu sababay istijaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuudda geysteen saacadihiina soo dhaafeeyaana waxay gaarayaan ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan labaatan iyo afar ruux halkii ay ku dhaawacmeen wax ka badan boqol laba iyo toban ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka sheegtay in tobannaan ruux oo iskugu jira shuhada iyo dhaawacyo ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo belaal shubka hoostooda suuragalna maahan in halkaas laga soo saaro maadaamay dadka gargaarka ka shaqeeya isticmaalayaan qalab aad u liita taya ahaan tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sannad ka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun toddoba boqol lixdan iyo afar ruux halkii ay dhaawacduna maraya in ka badan boqol iyo saddex kun afar boqol iyo sagaashan ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku mid u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuudanay si arxandarra u beegsanayso gooba ay iskugu yimaadaan dadka barakacyaasha ah ugu dambayntii kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay dagaalyanadooda saacadii lasoo dhaafay fuliyeen dagaalla aad u xoogan oo lagu bigsaday ciidamada soo duulayaasha yuhuudda dagaaladan ayaana waxay ka dhaceen meelo kala duwan oo ka mid ah marinka khaza siday wararku sheegayaanna waxaa dagaaladaasi lagu dilay askar badan oo yuhuudda ka tirsan halka lagu dhaawacay kuwo kaloo fara badan ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay saddex ka mid ah askarta yuhuudda ku beegsadeen deegaanka cabbaas karamaani ee ku yaala magaalada beetilaayiya waqooyiga marinka khaza iyagoo sidoo kale kooxda muqaamada weerar kansi ama shisha ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli uusna ku sugnaa isla deegaankani mid ka mid ah shishaanada wax iska caabinta ayaana goobta ku togtay waxaana sidaas ciidamada yuhuudda looga dilay afar ka mid ah ciidamadooda oo ku sugnaa magaalada beetlaayi ee waqooyiga marinka khaza bayaano kala duwan ay soo saareen kooxda muqaamada ayaana waxaa lagu sheegay in dagaalyanadooda ay sidoo kale burburiyeen gawaari gaashaaman oo uu ka mid yahay gaariga loo yaqaano mikraaf afar kaasoo ah mid ka mid ah gawaarida ay isticmaalaan ciidamada saynada yuhuudda waxaana gawaarida la beegsaday saarnaa xubna ka tirsan ciidamada yuhuudda gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo lidka taangiyada ayayna ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku garaaceen gawaaridani waxaana halkaasi ku dhintay qaar ka mid a askartii gawaarida saarnayd halkay ku dhaawacmeen kuwo kale gaari cagaf cagaf ah noociisna uu yahay d sagaal islamarkaana ka mid a kuwa ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda ayay sidoo kale kooxaha muqaamada falastiin ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan xilli usna ahaa mid ku sugnaa isla magaalada beetilaayiya ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas lagu burburiyey gaarigii cagaf cagafta ahaa halkii ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari la socotay sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay gaari kaloo mikraafa ku beegsadeen waddada duwaas ee ku taala xerada jabaaliya gaarigan ayaan ahaa markii la beegsanayay mid halkaasi ku sugnaa waddada shayma ayaana ku taalla magaalada beetilaayiya waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana ku beegsadeen gaari midka ciidamada xambaaro ay wateen canaasir ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda qaraxa uu ahaa mid aad u xooganayana wuxuu si dhammaystiran u burburiyey gaariga waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada saynada yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta duuqeymo ku garaaceen saldhigyo iyo xarumo milatari oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin nitsaarim ee koonfurta marinka khaza guute ka tirsan ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana waxay duuqeymo madaafiic loo adeegsaday ku garaaceen xarun ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanka nitsaarim ee koonfurta marinka khaza waxaana duuqimahaasi lagu beegsaday saldhiga ka dhashay waxyeelo kala duwan iyadoona xilligii la duqeynayay saldhiga ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka saynada yuhuudda isku soo wada duuba ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxaa maalin gudaheeda laga dhaawacay wax ka badan sagaal askari sida uu sheegay taliska milatariga saynada yuhuudda balse taliska saynada yuhuudda muusan sheegin ciidamadii lagu qarijiyey dagaaladaasi ciidamada yuhuudda ayaa waxaa saacadii lasoo dhaafay lagu beegsaday wax ka badan shan howlgal oo ay fuliyeen guutooyinka kala duwan ee kooxaha muqaawamada falastiin waxaana dhammaan howlgalladaasi fariidka ee u dhacay sidii loo qorsheeyey ay ciidamada yuhuudda ku waayeen askar badan oo yuhuudda ka tirsan iyo sidoo kale gawaari gaashaaman oo ka mid ah kuwa ay isticmaalaan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaana middaas sii dheereen ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ay fuliyeen weeraro kala duwan oo duuqeymo ah kuwaasoo lagu bigsaday talasyo milatari oo ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaano badan oo maninka khaza ka mid ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana waxaa ilaa iminka ku socdo dhiigbax baaxsan iyagoona qeybaha kala duwan ee marinka kula kulmaya dagaalla adag oo lafajebis ah kuwaasoo looga dilay askar tiro badan halka looga dhaawacay kuwa kaloo fara badan
طارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ah ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay walaalka haashim tirada dadka ku dhimanaya magaalada alhilaaliya ee gobolka aljaziirah ayaa kor usii kacday iyadoona ku bannaan qoys ay ka barakaceen gobolka aljaziirah ee dalka suudaan magaalada alhilaaliya ee dhacda gobolka aljaziirah ee ka tirsan waddanka suudaan waxaa muddo ka badan labaatan maalmood go-doon xiriira ku haya kooxda r s f ee taageerada ka helaysa xukuumadda abudubai dadka ku nool alhilaaliya ayaa u qaybsamay kuwa dhimanaya sababa la xiriirta rasaasta r s f iyo raashin sumaysan oo ay dadka magaalada u qaybiyaan kooxdan tirada dhimashadoo markii ugu horreysay lagu sheegay saddex boqol wax ka hooseeya ayaa haatan sida warbaahinta soo tabisay gaartay shan boqol iyo saddex ruux magaaladan ayaa go-doonsan muddo ka badan koob iyo labaatan maalin ah isla wararkii suudaan ayaan ku guda jirnaaye dadka barakaca sameeyey ayaa lagu sheegay in tiradooda kor u dhaaftay saddex boqol saddex iyo afartan kun oo qof oo qoysas ahaan ka kooban dad lagu qiyaasay siddeed iyo lixdan kun oo qoys waxayna u barakacayaan gobollada kale ee suudaan sida alqadaarif kasaalah iyo kuwo kale halkaas oo ka nabdoon dagaalada waxaa dadkan geediga geliyey kooxda r s f ee gummaad wadareed ka wada gobolka suudaan sababa la xiriirta amni daro iyo dhibaatooyinka kooxdaas alle shartooda ka qabtee dadka muslimiinta maleeshiyaadkan taagta daran ee isku magacaabay dacmu sariic ama gurmadka deg dega ah ayaa ilaa iyo haatan dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika waxay ka wadaan gumaad talantaali ah kuwaasoo ay wajahayaan ehelkeena reer suudaan dhinaca kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeymo uu ruushka ka geystay koonfurta dalka yukrain wararka naga soo gaaraya dalka yukrain ayaa ku warramaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ay habeen hore duqeeyeen magaalada odhisa oo dhacda koonfurta waddanka yukrain duqeymaha ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac oo ay carruur yareer ku jiraan tafaasiishan helina ayaa intaa ku diraya in hal ruux uu ku dhintay duqeynta islamarkaana ay ku dhaawacmeen toban kale kuwaasoo ay laba carruur ah ku jiraan guddoomiyaha magaalada ay duqeynta ka dhacday ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in qofka ku dhintay duqeynta ay tahay haweenay shan iyo soddon sano jir ah madaxweynaha dowladda yukrain ninka lagu magacaabo faladamiir saloniski ayaa xilligan rajaynaya inuu soo dhammaado kaas oo socda muddo ku dhow saddex sano guddoomiyaha magaalada odhisa oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dhismayaal ku yaala odhisa ayaa la burburiyey guryo badan oo dabaq ah ayaana dab qabsaday ilaa iyo soddon gaari ayaa waxyeelo soo gaartay sidaasi ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay guddoomiyaha magaalada odhisa ee dhacda koonfurta dalka yukrain yukrain ayaa iyadana wada sidii ay jawaab deg deg ah uga bixin lahayd duqeynta lala beegsay dalkeeda maadaama iyadaiyo ruushka uu dagaal adag dhexdooda ka oloolsan yahay duulaanka ruushka kusoo qaaday waddanka yukrain ayaa ilaa iyo haatan muuqan waxqabad rasmi ah oo la taaban karo oo ku aadan dagaalka mana jirto wax guul ah oo ay gaareen labada dhinac sida ay ku andacoonayaan khubarada militariga ama ciidanka geeska kale diyaaradaha dagaalka ee yahuudda ayaa halkooda kasii wada duqeyma ay ka wadaan waddanka lubnaan maamulka yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka falastiin ayaa weli wada gumaadka shacabka ku nool waddanka lubnaan oo ay daris yihiin falastiin duqeymaha ka dhacaya dalka lubnaan ayaa noqday kuwa joogto ah waxayna ku sii fidayaan meelo badan oo ka mid ah waddanka lubnaan halka markii hore ay ka dhaceen goobo kooban oo ay koonfurta dalkaasi ka mid tahay maalintii shalay oo jimco aheyd duqeymo xiriir ah oo ka dhacay waddanka lubnaan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka shacabka ah dhowr magaalo oo dhacda mandiqada albiqa sharqi ayaa waxaa ka dhacday shan duqeyn halka magaalooyin kale oo dhaca koonfurta iyo bariga lubnaan ay sidaan oo kale duqeymo culus cadowga yahuudda ula beegsadeen tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday magaalada arnuun ee ku taalla koonfurta lubnaan kadib markii gantaarada ay gardaadinayaan diyaaradaha dagaalka ee yahuudda ay la beegsadeen dad shacab ah muuqaalo laga soo duubay goobta duqeynta ka dhacday oo ay fuliyeen ciidamada yahuudda ayaa lagu daawanayaa laxadaadkii ama saacadihii ugu dambeeyey ee duqeynta waxaadna arkaysaa qaabka wuxuushnimada ah ee diyaaradaha cadowga u beegsanayaan guryaha dadka rayidka ay degan yihiin guriga ay duqeynayaan yahuudda ayaa ka kooban dhowr iyo toban dabaq oo ilbiriqsiyo kadib diyaaradaha maamulka yahuudda ay dhigi cabka ah ee dhulkala sameeyaan guriga gebi ahaantiisaba waxaana mar qura isqabsanaya uura madow iyo qayladhaanta carruur yaryar oo hooyooyinkooda u yeeraya iyo dumar ku sugnaa guriga duqeynta ka dhacday kuwaasoo helay cadow aan u diirna xinin oo si isku mid ah u beegsanaya dumarka iyo carruurta ugu dambeyntii cudur daawadiisa la garan la-yahay oo ku dhaca maskaxda ayaa farabaan ku haya dalka kanada waddanka kanada ee dhaca qaaradda yurub ayaa waxaa ka dilaacay cudur dhanka maskaxda ku dhaca kaasoo in ka badan soddon ruux ay horey naftooda ugu waayeen boqolaal kalena ay haatan la nool yihiin xukuumadda kanada ayaa sheegtay in cudurkan daawadiisa ay garan la-yihiin islamarkaana haatan aysan ogeyn waxa sababay haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka dalkaas oo hadashay ayaa dalbatay in la isku howlo sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyadoona intaasi ku dartay inaysan aqoon u lahayn habka uu egyahay daawadiisa iyo waxa sababay intaba waxayna intaas ku dartay inay horey ugu dhinteen afartan ruux dad lagu qiyaasay afar boqol kalena calaamadaha cudurka laga helay xanuunkan ayaa ah mid qarsoon oo argagax ku beeray dalka kanada iyo dowladdiisa waayo maba garanayaan waxa keenay haddii ay iska ilaalin lahaayeen qofkii uu ku dhacana uma hayaan daawo ay siiyaan wadamada reer galbeedka ayaa allah ku saliday musiibooyin iyo cudur aan horey loogu aqoon kadib markay u tafxiiteen la dagaalanka diinta islaamka waxay maanta ka argagaxayaan ayaa ah qayb ka mid ah wixii ay ka dhasheen falalkii guracanaa ay ku kaceen waana waxay gacmahooda ku kasbadeen sidoo kalena ah mirihii qaraaraa oo ay beerteen dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuga celiyo haashim iyo qaybaha kaarsan dhacdooyinka dunida
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت وفي مد وفي جزر عرفت الله
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sida shacabka reer cumaan ay ula dagaalamayaan badeecadaha yuhuudda waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifitaax faarax diiriye
shacabka ku nool dalka cumaan ayaa qaadacay shirkadaha iyo hay-adaha ku taageersan yuhuudda dagaalka ay ka wado marinka khaza iyo lubnaan iyadoo su-aalo layska weydiinayo saamaynta ay arrintani ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee dalkaasi natiijooyinka qaadacadda ayaa soo ifbaxay tan iyo markii uu bilowday howlgalkii duufaanta al aksa ee oktoobar toddobadeedii sanadka laba kun saddex iyo labaatankii iyadoo dalabka maqaayado iyo baarar badan oo taageersan gumaystaha yuhuudda ay hoos u dhacday halka shirkado badan ay xireen faracyadoodii ay ku lahaayeen gudaha cumaan waxaana ugu dambeeyey goobaha ganacsiga ee xirmay laanta shirkadda kaafuur oo ku taalla gobolka baaka ah ee waqooyiga cumaan badeecadihii iibsadayaasha ayaa isbedeshay waxaana lama huraan ka dhigeen in marka hore la hubiyo calaamadda badeecada si loo ogaado in badeecadu ku jirto liiska badeecadaha ay qusayso qaadacadda iyo in kale dad badan oo wax iibsanaya ayaa hadda isticmaalaya habab kala duwan oo ay ka mid yihiin taleefanadooda si ay u xaqiijiyaan in badeecadu ku jirto liiska alaabta la qaadacay falanqeeyaha siyaasadda iyo madaxa ururka suxufiyiinta cumaan ninka lagu magacaabo moxamed al cariimi ayaa ku nuxnuxsaday in qaadacaaddu ay tahay midda ugu yar ee lagu taageeri karo dadka reer falastiin isagoo tilmaamay saamaynta togan ee cad ee ka dhashay ololahan al cariimi ayaana u sheegay aljaziira inay qaadacaddu calaamad cad u tahay in shirkadahaasi ay dhaqaalo ku bixiyaan taageerada kayaanka sahyanada iyadoo ay dhanka kale kor u qaadayso macnawiyaadka shacabka reer falastiin al cariimi ayaana carabka ku adkeeyey inay lagama maarmaan tahay in la sii wado ololahan cilmi baaro ku takhasusay dhaqaalaha oo lagu magacaabo calawi almashhuur waxa uu aaminsan yahay in qaadacaddu ay saamayn togan ku yeelatay dhaqaalaha gudaha ee cumaan maadaama ay qayb ka qaadatay arrimaha soo socda yaraynta adeegyada ay dibadda u wareejiyaan shirkadaha xiriirka la leh wakaaladaha ganacsiga ee caalamiga ah waxay siisay fursad kor u kaca shirkadaha maxalliga ah waxay gacan ka geysatay kor u qaadidda dhaqdhaqaaqa dhaqaaleh ee gudaha saldanadda cumaan al-mashhuur ayaa sidoo kale tilmaamay in qaadacaddu ay u sahashay shirkadaha maxalliga inay koraan maadaama ay horey ugu adkayd inay la tartamaan shirkadaha caalamiga ah qaadacadda la saaray shirkadaha caalamiga ayaana u suuro gelisay inay helaan fursad ay ku horumariyaan awooddooda waxa uu intaasi ku daray in warshadaha iyo waxyaabaha tafaariikhduba ay marag ka yihiin kobaca cajiibka ee ku yimid dhaqaalaha saldanadda cumaan waxaa kaloo ka faa'iidaystay arrinkan maqaaxiyaha iyo baararka maxalliga ah kuwaasoo ballaartay joogitaankoodii suuqana uu kordhay halka saamiga shirkadaha caalamiga sida starbokis macdonalds iyo wixii la mid ah ina hoos u dhacay almashuur waxa uu sidoo kale aaminsan yahay in tallaabooyinkani lagu qaadacay shirkadaha sahayanada taageera ay kor u qaadeen wax soo saarka shirkado badan oo yaryar kuwaasoo laga lahaa dalka cumaan taasoo horseeday ballaarinta saamigooda suuqa maxalliga ah waxa uu intaasi ku daray in qaadacaadani ay kor u qaaday saamiga warshadaha iyadoo uu iibka badeecadaha ay ka mid yihiin saabuunta cumaan iyo shirkado kale oo soo saara alaabo kale oo aad u kordheen kuwaas oo saamigooda dhaqaale uu aad u hooseyn jiray wakhtiyadii hore balse hadda laga dareemayo sare u kac xoogan kadib markii ay bateen dalabkooda ay soo dalbanayaan dadka ku dhaqan dalkaasi tiro ka mid a dukaamada iyo xarumaha ganacsiga ayaa ku dhawaaqay qaadashada siyaasad cusub oo qaadacaad ah iyaga oo beegsanaya keliya wax soo saarka shirkadaha taageera sahyanada halka dukaamada qaarkood ay dalabkoodii u weeciyeen waxyaabaha ay soo saaraan shirkadaha dalka laga leeyahay ee lagu soo qoro madaa'in cumaan iyada oo la tix raacayo shuruucda qaadacaadda ee hormuudka bulshada ay ku dhawaaqeen taasoo ka tarjumaysa heerka uu gaarsiisan yahay doorka qaadacaadda dhaqaaleh ee ay waddo saldanada cumaan mansuur al amriiki oo ah maamulka guud ee suuqa alraha heber market oo ka mid ah suuqyada tafaariiqda ee dalka cumaan ayaa tilmaamay in kooxdiisa shaqada ay dadaal weyn ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga macaamiishooda ee ku saabsan muhiimadda qaadacaadda ah ee wax soo saarka shirkadaha yuhuudda al amriiki ayaa maruu la hadlayay warbaahinta al-jasiira waxauu yidhi waxaan helnay macaamiil badan oo aan si ku filan u aqoonin magacyada alaabooyinka la qaadacayo marka waxaan si toosa ugu sharxayaa shirkadahaasi kuwaasaanu ka helnay jawaab celin ballaaran waxaannu noqonnay tusaale muuqda oo ay ku daydaan dukaamada kale al amriiki oo ka hadlayay caqabadaha hortaagan hirgelinta hindisaani waxa uu intaasi ku daray waxaannu si tartiib tartiiba u joojinay bixinta alaabaha ay soo saaraan shirkadaha aanu qaadacnay ee yuhuudda taageera waxaannu abuurnay waxyaabo kale oo ka duwan kuwa aanu qaadacnay kuwaasoo aannu ka helnay dalalka carabta iyo dalalka kale ee islaamiga ah sida maleysiya turkiga iyo iiraan kuwaasoo nagu dhiirigeliyey inaannu ballaarino dadaalkayga ku aadan qaadacadda waxaana ku guulaysanay inaannu keenno alaabo kale oo ka taya badan kuwa ay soo saaraan shirkadaha yuhuudda ee aannu qaadacnay waxaana maanta ku dhownahay inaan boqolkiiba boqol aan ku guulaysanno dadaalkeenii ahaa qaadacadda isbeddelkan ayaa ahaa mid si weyn ay ugu riyaaqeen reer cumaan ma aha oo keliya mid loogu gol leeyahay in lagu wiiqo dhaqaalaha sahaynada sidoo kale waxa ay kor u qaadaysaa dareenka shacabka cumaan ee uhiilinta walaalaheen falastiin iyo la jirka qadiyadda qudus waxay sidoo kale ku dhiirigelinaysaa dukaamada kale inay iyaguna qaadaan tallaabo tan la mid ah culimmadu waxay door muuqda ay ku lahaayeen taageerada ololahan qaadacaadda ee lagaga dhawaaqay saldannada cumaan waxayna u arkayeen inay tahay waajib diini ah ay culimmadu madax ka yihiin kuwaasoo sheegay in qaadacaddu ay door wax ku oola ku leedahay wiiqidda dhaqaalaha maamulka yuhuudda uu u adeegsanayo guumaadka shacabka filistiin waxaa door muhiima ka qaadanaya qaadacadda wax soo saarka shirkadaha sahayanada qorayaasha aqoon-yahanada warbaahinta dalkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waddankaasi kuwaasoo arrintani u noqotay tiirdhexaad shacabkana ku dhiirigelinaya inay qayb weyn ka qaataan dadaalada wadajirka ah ee lagu garab istaagayo shacabka filistiin suldaana rashiidi oo cilmi baare u dhashay dalkaasi oo warbaahinta al-jasiira la hadlay ayaa bogaadiyey dowrka ay culimmadu ka qaateen dhiirigelinta ololahan isagoo carabka ku adkeeyey in hadalkoodii uu saameyn weyn ku yeeshay wacyiga bulshada iyo muhiimadda ay qaadacaadani leedahay baraha bulshada ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaatay iskuduubnida bulshada ee dhaqdhaqaaqa qaadacaadan iyagoo ay dadka isku dhaafsanayeen magacyada alaabaha ay soo saaraan shirkadaha taageera sahyanada ah si ay dadka uga digtoonaadaan inay gataan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي